de waxay aan turkiga u tagnay warkiisa waa haystaan kaas waa imika maha cusba ma cusba laakiin waxaan odhanaya laba arrin oo ka odhanayo muranka ka taagan hadda doodcilmiyeedka doodcilmiyeedka waxa weeye waa arrin loo baahan yahay cidna horanu sheegno cidna lagu xumayn maayo waxbaa lagu hagaajinayaa ajinduu inoo samaysan yahay dadku anjinaha way iman kala shirayo ajendaha waxbaa laga bedela waxbaa lagu daraa dee ciddii wax ka diidantay ajendaa waxbay ka bedeli kartaa dadkuna wuu wada furan yahay waxa weeye labada iyo labaatan sannadood ayaynu xor ahayn mar qura inta laysku yimi lama odhan maxaa naga qabi ah hadda doorashooyin baa la gelayaa doorashooyinka wax badan baa horyaala waxyaalaha badan horyaala inaynu intaan doorasho la gelin aynu anbaberin hadda aan kasii tashanno oo aynu saaxadda aan sinno ayaa qodobada ka mid ah waxaa ka mid ah inaynu ka tashanay guurtidayna si laga yeeli lahaa baarlamaankeenna wakiiladeenna dastuurkeena qabyada ah ee mar kasta laysku qabsado siyaasaddeena dibadda saami qaybsigii saamigii dumarka iyo dadka laga tira badan la siin lahaa waxaasoo dhan waxaynu ku heshiinno oo aynu isla ogolaanno aynu ku dhaqanaa waxa weeye muhiimadda laga leeyahay markaan ma garanaya waxay dawladda u diidiso horena waan u qabanay annaga iyo magaalanaysaa kulmiye laba kun iyo lixdii fadalkaa maanta imaka guddidan qabaqabada ka guddoomiye ayaa barkata jeergaraynayey tusaalooyin baan ka soo saarnay berigaas waxtara dawladdu waxay talooyin ka soo baxaa waxay qaadan karta way qaadan kartaa wixii kalena dee dawladda ka dambaysa ayaa iyadana insha allahu tacaala qaaban doonto laakiin waxaan ila yaab leh waxaan maqlayey qofkii hadlaba imanka dee waa laga daba hadlayaa waxaa la kiciyey dumarkii baa la kiciyo ooda soo goostay magaranaysaa xarkaa soo goostay waan ogaan bari hore raggii bilaa qeyr mas-uulkaha laakiin waxa weeye maalintu waxaan ka maqlayey ninka magaranaysaa wakiilka ah united nationska mr key la yidhaaho oo jooga gobolka garowe oo leh dadka baarlamaanka idiin soo gelaya ka keenaysaan sooliyo sanaag waa inaad qof qof dumara ku soo dartaan waxaan maqlayay oo kale ragga u sharaxan madaxnimada gobolka garowe oo mid kastoo hadlayaaba uu leeyahay aniga hadday doonataan waxaan xorayn doonaa caynan cayn iyo sanaag iyo sool iyo waxaa inay dawladdu ka hadasha ahaadeen aan wada tashanno wax hagaajisanno inay dadka ku kiciso lacag ku isticmaasho dadna oo baahneen qoladaasna waxaan leeyahay war sooriya sanaag mar horena idiin sheegay dee maaha juubbooyinkii juubbooyinkii la iska sheeg sheegeen iyo kharida loo sameeyey maaha dadkii lahaa baa degan dawladdii lahayd baa ka shaqaynaysaa dad jaaraynu nahay hore waan u sheegay dadka reer galowey war waxa dagaalmuu dagaalkii soomaaliya ka dhacaya somalilan gobolaan muu gaadhin garow ma gaadhin boosaaso ma gaadhin gaalkacyo ma gaadhin waxa gaaro qurxa bilaqadii baa gaadhay waar yaareen waa si fiican baa u dhisateen waa idin hambalyaanaynaa magaaladii boosaas way weynaatay garow weynaatay burtila waa weynaaday waar caanina ha iska daadina colaad wax loo yeedha maahe debsi wanaag baa wax lagu gaadhaa iyo walaalnimo hadda waa dadkii carruurtii aan kala dhayna waa waaweynaadeen oo derisnimo waxa inoo raacday carruurtii aynu wax isku heen isku kan xidhiisayey